galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab khamiis ah bisha maarsan ay tahay saddex iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imaanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maanta waxaa ugu waaweyn madaxweyne donald trump oo wacad ku maray inuu canshuuro dheeraada saari doono midooda yurub taasoo khatar gelinaysa in dagaalka ganacsiga ee caalamku uu cirka isku sii shareero isla madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu sheegay hadal ka soo horjeeda ama ka duwan qorshihiisii ahaa inuu falastiiniyiinta gebi ahaanba ka nadiifinayo khaza madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray inuu ka jawaabi doono hanjabaadda uga imanaysa midowda yurub oo sheegay inay iyaguna ka aarsan doonaan maraykanka oo ay saari doonaan canshuuro qiimahoodu gaarayo labaatan iyo lix bilyan oo euro ah oo u dhiganta afartan iyo afar bilyan oo doolarka australiaana laga bilaabo bisha soo socota madaxweynaha ayaa sheegay inuu canshuuro dheeraada saari doono midowda yurub haddii ay qorshahaasi ku kacaan tan ayaa imaanaysa saacado uun kadib markii maraykanku uu canshuuro saaray biraha iyo aluminiyamka dalka maraykanka ay soo geliyaan dalal badan canshuurahaasna ay dhaqan galeen shalayto kanada ayaa iyaduna canshuuro argosiya saari doonta maraykan qiimahoodu gaarayaan soddon iyo labo dhibic sideed bilyan oo doolarka australiyaanka laga bilaabo maanta oo bishu ay saddex iyo toban tahay dowladda kanada ayaa sheegtay in halkii doolar oo canshuura oo maraykanku uu saaro alaabtoodaba iyaguna hal doolar oo la mida ay saarayaan kanada ayaa ah dalka biraha iyo aluminiyamka ugu badan u dhoofiya dalka maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u muuqday inuu yiri hadal ka duwan qorshihii uu ku sheegay inuu gebi ahaanba falastiiniyiinta ka saari doono khaza mr trump ayaa marar hore ku celceliyey oo sheegay in khaza oo dagaal uu aafeeyey uu maraykanku dhisi doono yeelana doono falastiiniyiintana la dejin doono dalalka carabta ee dariska la laakiin hadda kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha ireland mr trump ayaa isagu dafiray inuu hadalladaas yiri wariye ayaa weydiiyey adiga yiri falastiiniyiinta khaza waanu ka tarxiilaynaaye arrintaas ma kala hadashay ra-iisul wasaaraha ireland trump ayaa yiri cidna falastiiniyiinta tarxiili mayso ma garanayo waxaad ka hadlaysid yaad ka socotaa ayuu weydiiyey wariyihii wariyihii ayaa yiri waxaan ka socdaa voice of america markaas ayuu donald trump waxa uu yiri okay maanaan garan booliska new south wales ayaa xiray nin lala xiriirinayo calan laga xaday masaajid ku yaala galbeedka sydney toddobaadkii lasoo dhaafay muuqaal lagu duubay kaamarooyinka masaajidka oo s b s ay aragtay ayaa muujinaya nin calankaasi mindi ku jaraya calankaas oo saarnaa masaajid shiicadu ay ku leedahay xaafadda sefton ninkan oo soddon iyo sagaal jira ayaa lagu soo oogay dacwooyin ah xaditaan iyo inuu khasaare geystay waxaana la horgeeyey maxkamadda bankstown daraad oo talaada ahayd ciidamada bakistan ayaa dilay soddon iyo saddex qof oo afduubay tareen kadibna afduub u haystay dadkii tareemadaasi saarnaa muddo maalina iyaga iyo ciidamada oo is-horfadhiyey mintidiinta goonigosadka baluushiyiinta ayaa qarxiyey khadkii tareenka kadibna waxay gantaalo ku garaaceen tareenkaasi javar express oo ka soo safray caasimadda gobolkaasi baalushtaan ee beshwaar la yiraahdo saadaasha hawada berito oo jimca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya labaatan iyo toddoba digrii sydney waa cadceed iyo soddon iyo kow halkii australian dollara maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah